barnaamijka isufurka jidadku wuxuu ka mid yahay howlgalka cusub ee madaxweynuhu ku dhawaaqay ee hadda aan qorshihiisa ku jirno ciidamada ku diyaarinayno oo aan kaga howlgeli doonno shabeellada hoose wejiga koobaad wejiga labaadna aan kaga howlgeli doonno jubbada dhexe iyo shabeellada dhexe insha allah qorshahaas howlgalkaas milatari yay ka mid tahay in saddex meelood oo muhiima oo cadow lagu filayo oo u dhexaysa baydhabo iyo meesha la yidhaahdo balidoogle in cadowga lagu burburiyo bara ilaalo ciidanoo xooggana la dhigo dabadeedna ay si fiican wadooyinka u furmaan oo ay u socdaan leanna waxa weeye haddii aan ciidan joogin maleeshiyooyinka qabaa'ilka iyo reerxoladhaqatada iyo al-shabaab kulli waa ka faaidaysanayaan kullina isbaaray wada dhigtaan marka qorshahaas waa midka hadda aan ku jirna abaabulkeeda oo heer qaran loo wado heer military iyo heer ciidamo qalamka sida keliya maaha heer qaran oo madaxweynuhu hogaaminaya ra-isal wasaaruhu yaa hadda loo wadaa barnaamijkaas wuuna socdaa ciidamadiisina waa la diyaariyay marna waa arki doontaan